Berri Tole waxaa la dhawrayaa khabarka ku aadan ardayda heli doonta ama waayeysa koorsooyinka bilaabmaya xilli waxbarasheedka dayrta soo aadan ee kulliyadaha iyo jaamacadaha dalkan Sweden. Balse guryo la'aanta jirta ayaa caqabad ku noqon karta xitaa ardayda boosaska heli doonta. Yakob Adamovich waa guddoonka iskaashatada ay leeyihiin ardayda dalkan Sweden. Aad buuna arrintaa uga dayriyey.
Vi ser ju nu att nu tackar ju folk nej till sina studier. Så att val...
waxaannu hadda aragnaa dadkii oo xitaa diidaya waxbarashadii loo qaatay waayo dooqa ku aadan inaad fursad u hesho waxaad baranayso iyo halkaad ka baranayso waxay ku xidhan tahay inaad guri heli karto clara ulson oo ah gabarh degan magaalada yar ee umool waxay dayrtan u wareegaysaa yotobori si ay halkaa uga barato macallinnimo rajadeeduna uma qurux badna sidii uu jeclaan lahaa qof u wareegaya magaalo uu ku cusub yahay Eh, Jag har väl fått ett tiotal svar.
waxaan helay toban jawaabood inta badanise waa dad raadinaya qof la dega laba un baa ahayd qayb gaar u xiran balse waa qaali aanan ka bixi karin arday ahaan waxaan safaraha u laalaabayaa inaan helo guri ii gaar ah balse marka hore laga yaabo inaan ku bilaabo mid aan qof la dego Så att jag börjar att bo inneboende hos någon.
stina olen waa agaasimaha guud ee laan ka mid ah jamciyad u dhaqdhaqaaqda ardayda iyo guryahelitaankooda waxayna sheegtay inay dhibaato arrintani ka taagan tahay walow ay qabto inay xaaladdu ka soo reynaysay sannadihii yaraa ee ugu dambeeyey Det har byggts mycket mer de senaste åren, eh, så vi behöver bygga ännu mera.
sannadihii dambe guryo badan baa la dhisay balse waxaa loo baahan yahay kuwo kale oo dheeraad ah maadaama ay baahidu korortay waxaa sidoo kale dheeraaday safkii maxamed xaaji xuseen raage radio sweden